aynu ku bilownay waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ka bilaabmay qalliinka iyo daweynta faruuryaha iyo weliba dhanxanaga kaasi oo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka deegaanka caruurta ku dhalata iinta faruuryaha ayaa ah mid ku badan deegaanada soomaalida warkanna waxaa ka soo diray magaalada jigjiga wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata in badan oo ka mid a carruurta soomaaliyeed waxay soo dhashaan iyagoo faruuran taasoo dhibaato badan u geysata nolosha ubadka dhasha iyaga oo faruuran maadaama ayna helin qalliinno casri ah oo lagu talo faruurta taasina ilmaha markuu weynaado uu bulshada kala kulma inay u keento takoor iyadoo qalliinada faruurtana ay yihiin lacag ayaa waxaa jirta bulsho badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo dhalay carruur faruuran taasna ay tahay samays eebe ayna ku adag tahay inay u helaan ubadka noocaasa adeeg caafimaad maadaama ay la daalaadhacayaan duruufo dhaqaale ayaa haddaba waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowladdeegaanka soomaalida maanta ka bilowday adeegga qalliinka iyo daaweynta faruurta iyo dhabxanaga kaas oo bilaash ah waxaana adeeggan fulinaya hay-ad jarmalka laga leeyahay oo lagu magacaabo hay-adda faruuryaha iyo caawinta carruurta ee afka qalaad lagu yidhaahdo dajka lef kinderhalf oo kaashanaysa hay-adda somker oo ah hay-ad maxalli ah doctor cumar jaamac cumar oo maareeyaha isbitaalka guud ee kaaramarda ee magaalada jigjiga waana goobta laga bilaabay adeegga qalliinka iyo daaweynta faruuryaha waxa uuna v o a uga warramay sida hawshan ay u socoto iyo waxa qorshaha uu yahay barnaamijkii wacyigelinta ayaan hadda ka hor idiin sheegnay ee ahaa in qolyo walaalaheenii ay nooga imanayaan wadanka jarmalka iyo bangladeshia oo ay noo keenayaan dhakhaatiir wadanadaas u dhashay oo inoo samaynaya waxyaalaha faruuraha iyo mataqaanaa cirif ciridka afkeena ama loo yaqaano calafti balid ayaa maanta waxay noo suurta gashay inuu maanta qalitaankiisi toosa uga bilaabno husbitaalkeena weyn ee kaaramada husbitaal adeegaas oo ay bixinayaan dhakhaatiirtan horay kusoo sheegnay ee jarmalka iyo bangladeshka oo bilaash ah muddada uu socon doono qalitaankaasi waxa weeyaan toddoba cisho sidaan tiimku ay noo sheegeen qaliinkan oo insha allah had kadibna inoo socon doona oo iman doona saddexdii biloodba mar loogana faa'iidinayo bulshada danyarta iyo bulshada kale ee aan helin adeegyada caynkan oo kale ah marka waxyaalaha ay qabanayaan waxaan horay kusoo sheegnay waxaa ka mid ah maxaan ku idhahdaye faruurta oo ay saxayaan oo qaliimta qaliimaad lagu samaynayo iyo ciridka oo isaga laftigiisu dadka ay iyaga laftigiisu reconstration surgery waxa dhaho ama ay dib u habeyn ay ku samaynayaan waxaa kaloo ay noo qabanayaan in ay dad badan oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir ay mustaqbalka ay noo tababari doonaan oo halkan aan gudi waddanka gudihiisa iyo waddanka dibaddiisaba maxamed cabdiraxmaan cali waa maareeyaha hay-adda somker oo qayb ka ah fulinta mashruucan waxa uuna iiga warramay waxa ay yihiin qaliinadan ay ka bilaabeen isbitaalka kaaramardhe ee magaalada jigjiga
alxamdulilaahi waxaan maanta nasiib u yeelanay inaanu deegaanka gaar ahaan isbitaalka karamardha ee magaalada jigjiga ka bilowno qaliimo lacag la-aan ah oo loogu deeqayo dadka faruuran iyo kuwa dhabxanugu furan yahay qaliimadaasi waxay socon doonaan muddo toddoba cisho ah ilaah idankiina waxaanu rajaynaynaa in sanadkii ilaa afar ilaa shan goor la fuliyo ujeeddada labadan hay-adood ee dalka jarmalka ka yimi ay halkan u yimaadeen waxay tahay kadib markaanu ogaanay oon daraasad ku samaynay in baahi ballaaran oo dhankaasi la xiriirta ay ka jirto dowla deegaanka soomaalida oo dad badan oo soomaaliya aanay helin qaliimo ay loogu tolayo faruuryaha iyo dhabxanaga xaqiiqdii qaliimada dadka ay ku dhasha faruurta ama dhabxanagu furan yahay waxaa soo wajaha xaalada caafimaad oo aada u daran caruurtu badan boqolkiiba konton way geeriyoodaan oo waxaa la soo darsa xanuuno kale inta badanna waxay u nugul yihiin xanuunada kale sidaa awgeed waxaanu rajaynaynaa dadka ka faa'iidaysta xanuunadan inay heli doonaan caafimaadkoodii oo dhammayst dhakhaatiirtu waxa ay sida ay qorsheynayaan waxaa la doonayaa maalinkii ilaa labaatan qof in la qalo dadkii fursadan heli kari waaya tan dambe ayay iman doonaan oo ka faa'iidaysan doonaan hadduu alla idmo dhankooda qaar ka mida waalidiinta ubadkooda ka faa'iidaystay adeegan qalliinka bilaashka ah ee faruuryaha ayaa v o a u sheegay dareenkooda iyo baahida ay u qabeen adeegan anigoo ah xasan faarax axmed ka imid baydirraba watayna ilmo yaroo dhibaataysan oo afku jeexan yahay oo ilaa dalqada dilaacsan oo markaa markuu wax cab yidhahdana ay sankaa biyaho kasoo yaacayaan iyo cuntadu oo wallaahi la dhibaataysnaayo melangiyaba garan la'aa oo ilaahay uu ii keenay fursad atiir bilaashahoo ilaahay iigu keenay jigjiga aan ku maqlay waana qalliinkii baa la ii bilaabay ilaahay baa nala hadlay waa bilaash qarshi iyo wax la weydiinayna ma jiro waana alxamdulilah dooxdaa ugu maadno waxba wallaahi dee rajo wanaagsan in ilaahay dee sida aan doonayo ilaahay uu iiga dhiga baan rajaynayaa haddaba adeega qalliinka iyo daaweynta faruuryaha iyo dhabxanaga ayaa socon doona muddo toddobaad ah iyadoo la filayo inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya boqol iyo konton qof waana mid bilaash ah waxaana qalliinadan fulinaya dhakhaatiir aqoon u leh oo ka kala socda waddamada jarmalka iyo bangaladesh maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga